بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نفتيدي نفتينا وحاو دردار ما تقوى الله سبحانه وتعالى taasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala u dardaarmay innaga iyo dadkii naga horreeyeyba qaala tacaala alla wuxuu leeyahy walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqullah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu dardaarmayaa innaga iyo dadkii naga horreeyeyba ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan iska jirno oo ka baqno intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dadkan tirada badan leh ee suldaanada iyo nuqabada iyo odayaasha iyo culimmada leh iyo dhallinyarada dhammaan ka soo qayb galay xafladan lagu caleema saarayey ugaaska beesha galadle ee gobolka gedo ugaas macalin xuseen waxaan leeyahay ugaaska reerku ay duubeen beesha galadle ee gobolka gedo macalin xuseen runtii ninkaas xil baa la saaray xilkaa isagiina waa xil culus weeye waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u fududeeyo waa xil culus weeyaan hortiina walaal hore hayay oo muddo badan soo waday waxaan leenahay isagana intii uu soo waday shaqadaa uu soo waday miisaanka xasanaadka allaha u saaro macalin xuseenna allaha u fududeeyo tabaaraka wa tacaala isaga ayaa iskale fududaynta annaguna waxaan leenahay insha allahu tacaala waa ku garab taagannahay naqiibka cusub ugaaska cusub waa garab taagannahay ugaas xuseen saakum allahu khayran halkaa ka gaabinin waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa beesha dooratay ugaaska waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr waad xusheen nin ku habboon baad u xusheen waxaan leenahay ha ka hadhina isgarab istaaga oo hawshii aad u dhiibteen ha kaga hadhina waxaana leenahay insha allahu tacaala sida uu ballan qaaday halkan hortiina uu ka sheegay ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa tacaala inuu idinku hogaaminayo waxaa laydinku leeyahay marka samciya daaco inaad adeecdaan inta uu ku taagan yahay xaqa hadduu dee xaqa ka leexdo walciyaadu bilah waxa weeyaan samcana male daacana male beesha waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran waxa weeye qadyadda inaad aqbashaan waxaan kaloo dardaarmayaa beesha u dardaarmayaa ugaas haddii la duubo wuxuu u baahan yahay xoolo ugaas faqiiroo aan waxba haysanin ummad ma maamuli karo ugaaskii waa in la xooleeyo ugaaska beeshu waa inay xoolayso waa inayna ka hadhin insha allahu tacaala oo waxa weeyaan haddii ugaasku u xoola yeesho ummaddana waa hogaamin karaa laakiin ugaas faqiira oon waxba haysanin ummad ma maamuli karo marka waxaan u dardaarmaya insha allahu tacaala beesha inayna ka tegin ugaaskii insha allahu tacaala ay xooleeyaan taana waa dardaarmayaan walaalihiin baanu nahay waxaan u taagannahay ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa inaan tadbiiqinno in dadka lagu dhaqo hadaf kaloo intaa ka dheer ma jiro ahdaafta kaleo aan xaqiijinayna waxay tahay cadowga saa'ilkaa ee soo duulay in lala dagaalamo runtii waad ogtihiin cadowgaasi waa cadow soo duulay oo muctadi oo soo xadgudbay cadowga isaga in la celiyo oo la dafciyo waa waxyaalaha ay u taagan tahay ama ahdaafta ay xaqiijinayso xarakadu waxaa kaloo ka mid a ahdaafta aan xaqiijinayno waxa weeyaan dadkan muslimiinta ee ku nool sharqu ifriiqiya acraadooda maalkooda iyo tarawaadkooda iyo khayraadkooda in loo ilaaliyo qayb bay ka tahay waxyaalaha xarakadu ay u dagaalamayso waxaa ka mida nafta dadka muslimiinta in la badbaadiyo oo laga ilaaliyo mooryaanta iyo gaalada iyo waxa weeye diin la-aanta dadkiina waxa weye ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa la baro waxyaalaha ay u dagaalamayso waxaa ka mida nasliga in laga hortago in la bedelo nasliga waxaweye taranka waxaweye cadowgu meel kasta uu joogo waxaa ku badan xumaanta iyo fisqiga ayaa ku badan taas waxyaalaha ay ka hortegaysa xarakadu ay u dagaalamaysa ayuu ka mid yahay dadkan muslimiin weeyaan inaan nasligooda la bedelin waxaa kaloo ka mid a ikhwaani fillaah si guud dadku inay noqdaan waa muslimiin xora weeyaan inay dadku xor noqdaan oo laga saaro qabyaalada iyo xumaanta ayaa ka mid a waxaa ka mid a dadkan muslimiinta ee soomaaliyeed inay ku hoos noolaadaan shareecada ilaahay tabaaraka wa tacaala hoostiisa iyagoo mida oo lagu mideeyo taxta raayati laa ilaaha illa allah raayadaa madow hoosteeda dadka in lagu mideeyo allahu akbar ahdaaftaas tirada badan leh markaan xaqiijinayno waxaan u baahannahay marka dadka muslimiintaa inay nagu garab istaagaan waxaan rabaa ugaas xuseen inaan guddoonsiino insha allahu tacaala kitaabkii qur-aanka ahaa ee uu ku xukumi lahaa reer gelid insha allahu tacaala uu ku xukumi lahaa ayaan rabnaa raayadii iyada ahayd inaan insha allahu tacaala guddoonsiino halkaani sheekh xuseen kani waa kitaabkii qur-aanka ah allah tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey sabca samaawaat ayaa ilaahay tabaaraka watacaala uu ka soo dejiyey wuxuu ku soo dejiyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saaad ogtihiin kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala ayaa ugaas xuseen maanta insha allahu tacaala uu dhaqan gelinaya beesha dhexdeeda insha allahu tacaala iyadoo beeshuna hore ay ahayd beel muslimada insha allah qabso ugaas kitaabka allahu akbar allahu akbar waxaan haddana guddoonsiinayaa raayadaasi waa raayadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raayadaa nebi maxamed raayadiisii weeyaan ogaada qof kasta oo muslina waxaa laga yaabaa dadku markay hadlayaan waxay yidhahdeen calan madoobay wataan markayna dacaayadaynayaan waxay leeyihin calan madoobay wataan raayadii nebi maxamed weye calayhi salaatu wasalaam waa raayadii uko waa laa ilaaha illa allah weye wax kaloo ku qoran ma leh raayada ayaan u dhiibaya insha allahu tacala ogaaska waa raayadu ka hoos dagaalami lahaa weye raayatu sawda allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar qorigan waa qoriga aakaha ee uu ku difaaci lahaa ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa oo uu u dhaartay oo uu yidhi kitaabka waxa weeyaan waxaan ku qabanayaa midigta qorigana waxaan ku qaadayaa bidixda insha allah qorigii weeyaan allahu akbar qoriga aakaha weeyaan waa ka kani waxa weeyaan waa booshkii oo waxa weeye qasnadihiisii leh insha allahu tacaala ugaaska jazaaka allah khayr qabso ugaas kana qabso haye allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar وجزاكم الله خير حفلتنا هلكاس inoogu xiran tahay وصلى الله على نبينا محمد